Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa dadaallo xooggan ugu jirta sidii loo xakameyn lahaa fatahaadda uu saameeyay Webiga Shabeelle gaar ahaan buuqda ka baxday tuulada Baarey oo hoos timaada degmada Tanijaaro caasimadda Hirshabelle. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Mudane Maxamed Sheekh Maxamuud ayaa kormeer ku tegay goobaha ay dhibaatadu ka jirto waxaana kormeerkiisa ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Mudane Maxamed Qaasin Bashiir Daqare iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday Wasaaradda Gargaarka Hirshabelle maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ay si dhow la socdaan xaaladaha islamarkaana ay wadaan qorshayaal lagu xakameynayo fatahaadda si loo badbaadiyo bulshada iyo hantidooda kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka maamulka Hirshabelle Maxamed Qaasin Daqare isagoo oo sheegay in ay meel wanaagsan mareyso howlaha xirista buuqda Baarey bismillaahi raxmaani raxiim waxaan maanta aad ugu qanacsannahay inaan joogno xaafadda kulmis sidaa arkaysaan xaafadda kulmis waa hoos ayay jirtaa webigana kor u jiraa khatar ayaa ka jirtay in maanta marka wasaaraddu iska xilqaanto oo ilaa ay konton mitir oo webiga ah shan boqoloo mitir aan dhehe cafwan in howl laga qabto aad aan aan ugu faraxsanahay runtii kambanigan hawsha muna halkaan shaqada ka qabanayana waxaan leenahay sidii wasaaraddu kugu tala gashay iyo qorshihii aad ku heshiisay inaad ka fuliso ayaa lagaa rabaa waana ku kormeeri doonnaa anoo jaaniskan ka faa'iidaysanaayo waxaan rabaa in halkaan baaq ugu diro Eh, sidaa arkaysaan maalmahanba waxaan ku mashquulsanayn eh, buqdii baarey Eh, sidoo kale iyo eh, geedo barkaan dhowr meel oo biyo ka baxeen ilaa iyo toddoba ah oo ay wasaaraddu xoog isugu geysay shacabka tuuladaas waxaan leenahay kuwa fududeeya fatahaadaha waan ka warqabnaa maamulada degmooyinka iyo laamaha amniga waxaan leenahay arrintaas il gaar ah lagu haayo maxaa yeelay eh, biyo ninka furaayo iyo kan xeraayo kan furaayaa adagaa la yidhi waa kula xisaabtami doonaa cid kasta oo lagu tuumo ama lagu arko eh, inay fududaynayso biyahaas waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad cid kastoo gacan ka geysanayso fatahaadaha ka socda degmadan macadaay iyo iyo jowhar iyo xawaaley waxaan leenahay welcome kusoo dhowaada Eh, wasaaradduna mar kasta waxay u taagan tahay inay shacabka la qaybsato dhib iyo dheef aad aa u mahadsantihin Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka maamulka Hirshabelle ayaa dadaallo xooggan ku bixinayso sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha hor leh uu sababo Webiga Shabeelle